mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa uu muujiyey sida ay ugu jabeen dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka aboorey ee duleedka magaalada buulaburde waxa uu sheegay inay ku fashilmeen dib u qabsashada deegaanka aboorey haatanna ay taagan yihiin xaalad quus ah isagoo tilmaamay in ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi la wareegay ay yihiin kuwo naftood hurayaal ah oo aan dib u jeesanaynin si isku mid ahna ugu soo taqadumaya ciidankooda waxa uu geesta kale sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si adag u difaacanayaan deegaanka aboorey ayna adeegsanayaan hub casri ah oo aan haysanin dowladda federaalka
deegaankan aboorey waxay ku fikiraan si aan meesha ay joogaan looga dhaqaajin ku fikiraan dagaalku dabcan dagaalku waa dareemi kartaa dagaal niman mataqaanaa isticmaalayo qoryo mataqaanaa casri ah oo dadka hadda la dagaalayaaba aysan haysanin oo meel fog wax ka toogta waxay isticmaalayaan marka laga reebo qoryahan daranduriga u dhaca ee dadkani ay wada haystaan ee ay dadka isaga caabiyaan waxaa barbar socdo qoryo ayagoo diirada leh oo mataqaanaa meel fog wax ka toogta taasoo ay dadka xabad xabad ugu toogtaan nimanka halkan soo galay waa nimanka ku qoran geerida ee loo yaqaano ama ay u bixiyeen magaca qimaasiga ah ee hoteelada galo ee loogu talagelin inay soo laabtaan isku soo wada duub oo deegaanka aboorey ayaa waxaa maalmahanba ka dhacayay dagaallo adag oo dhex marayay ciidanka milatariga mujaahidiinta ah iyo askarta dowladda federaalk ah oo taageero dhanka hawada ah ka helayay diyaaradaha shisheeye kuwaasoo haddana awoodi waayey inay dib ula wareegaan deegaanka iyagoona halkaasi looga dilay askar iyo saraakiil aad u fara badan waxaana la baahiyey muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha magaalada kuwaasoo sheegay inay iska difaaceen dagaaladii lagu soo qaaday